جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada aan barnaamijka idinkuga haynana waxaa ka mid ah howlgallo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dalka iyo dhulalka muslimiinta ee ay kenya xoogga ku haysato kooxda ridada soomaaliya oo sheegtay inay burisay dhammaan heshiisyada ay kula jirtay dowladda ridada imaaraadka carabta iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ashhadalla dirirka ah oo ka soo horjeestay go'aankaasi dowladda masar oo heshiisyo si weyn uga cadhaysiiyey maamulka abiy axmed la gashay eritereya iyo jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya oo deg deg ku gaaray jabuuti lana kulmay ismaaciil cumar geelle warbixiin aannu idin diyaarinay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaal oo ka goostay maamulka ashhadalla dirirka puntland oo toddobaadkan ku biiray maamulka daacadda u ah kooxda ridadaah ee ka dhisan laascaanood maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay oo tartan aqooneed heer sare ah u qabtay ardayda wax ka dhigata madaarista waxbarasho ee degmada buula fullaay waxaad dhegaysan doontaan warbixiin aan idin diyaarinay imaaraadka oo bilaabay inuu shaqaalihiisa iyo qalabkiisa ciidan kala baxo soomaaliya kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya kooxda ridada soomaaliya dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna caawa aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa howlgallo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dalka iyo dhulalka muslimiinta ah ee ay kenya xoogga ku haysato qodobkaas iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana alaaba halkan ka soo jeediya yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna waxaannu ku bilaabaynaa howlgallada mujaahidiinta toddobaadkan waxay rag ka tirsan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen howlgallo kala duwan waxaana ka mid ah weerar kamiin ah oo agagaarka deegaanka dhumber lixdan ee shabeellada hoose loogu dhigay maleeshiyaad murtadiin ah weerarka dhabagaalka ah waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay ugu yaraan toddoba murtado oo uu sarkaal ku jiro waxayna sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo khaniimaysteen hub u badan qoryaha a k afartan iyo toddobo uuna ku jiro qori beekayem ah meydadka maleeshiyaadka riddada ayayna cadowga uga carareen goobta dagaalka sidoo kale silsilado howlgallo ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah ayay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkani ku beegsadeen ciidamo isugu jira saliibiyiin iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana howlgalladaasi ka mid ah qarax ka dhacay duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe kaasi oo lagu gubay gaari uu saaran yahay qori zuug ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada waxaana sidoo kale howlgalladaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah sidoo kale dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa toddobaadkani ka dhacay duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe dagaalada ayaa allah fadligii lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa agagaarka deegaanka number lixdan howlgal culus oo qarax ah kula beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah howlgalkaas waxaa lagu dilay laba askari halka sidoo kalena lagu gubay mooto ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ee la qarxiyey howlgallada militari ee toddobaadkani mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah weerar qarax ah oo ka dhacay mandheera kaasi oo lala beegsaday ciidamo isugu jira saliibiyiinta kenya iyo soomaalida murtadiinta ah ahna kuwa ilaaliya xuduudbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo kenyaan ah hal askari oo kalena uu soo gaaray dhaawac garaab ah ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xero ciidan oo saliibiyiinta kenya ku leeyihiin deegaanka cumar jilicow ee dhacaa duleedka degmada mandheera waxaana inta dagaalka uu socday uu dab xoogani ka kacay teendho saliibiyiinta uga dhisneyd xerada askarta saliibiyiinta kenya ayaana bakhtiyo iyo dhaawac ku noqday dagaalkaas howlgallada mujaahidiintu toddobaadkani fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah howlgal qorshaysan oo qarax ah kaasi oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen ciidamo saliibiyiinta kenya ah oo ku socdaalayey inta u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo dhadhaab ee gobolkaasi oo ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda kenya waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo kenyaan ah halka lagu gubay gaarilan gurisar ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada banaadir waxay deegaanka garas baaley ee dhaca duleedka muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaa ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in weerarkaasi qaraxa ah allah fadligii lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay saddex kale waxaana lagu gubay gaari cabdibila ah oo ahaa kan lagu qarxiyey maleeshiyaadka halaagsamay kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegtay inuu burisay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay dowladda imaaraadka carabta shir toddobaadkaani ay yeesheen golaha wasiirada kooxda riddada soomaaliya ayaa looga hadlay khilaafka soo kala dhex galay kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta golaha wasiirada riddada ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in kooxda riddada soomaaliya ay ku burisay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay dowladda riddada imaaraadka carabta kooxda riddada soomaaliya ayaa bayaankeeda ku sheegtay in imaaraadku uu kaalin ku lahaa aqoonsiga yahuudda ee maamulka riddada somalilan burinta ay kooxda riddadu ku dhawaaqday inay ku samaysay heshiisyadii imaaraadka ayaa waxaa qayb ka ah dekedaha boosaaso berbere iyo kismaayo oo imaaraadku uu gacanta ku hayo islamarkaana uu maamulo sidoo kale kooxda riddada ayaa sheegtay inay burisay heshiisyadii amni ay kula jirtay dowladda imaaraadka kaasoo imaaraadku uu ku bixin jiray dhaqaalo fara badan go'aankaasi kadib qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada soomaaliya ayaa si adag uga hor yimid tallaabadaasi ka dhanka ah dowladda riddada imaaraadka carabta ee ay soo saartay kooxda villa soomaaliya maamul goboleedyada ashahadala dirirka somalilan puntland iyo jubbaland oo islamarkiiba soo saaray war-saxaafadeedyo ay kaga soo horjeedaan arrintan ayaa muujiyey in tallaabada lagu ceyriyey imaaraadku aanay ahayn mid khusaysa deegaanada ay ka arrimiyaan puntland ayaa go'aanka kooxda gurgurta ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah oo marnaba aan wax saamayn ah ku yeelan doonin xidhiirka ka dhexeeya maamulada garowe iyo abudubay jubbaland oo sidoo kale iyaduna muujisay diidmo xoogan ayaa tallaabadani ku tilmaamtay mid lagu qarinayo fashilka dul hooganaya murtad gurgurta iyo kooxdiisa waxaa kale oo ay ka shanqarisay in sidoodii ay ku socon doonaan heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta islamarkaana aanay jirin cid wax ka beddel ama burin ku samayn karta oo aan ka ahayn maamulka kismaayo maamulka gaalaraaca somalilan ayaa isna daadafeeyey tallaabadan oo ku sifeeyey sheegashooyin waxba kama jiraan ah waxa uu ka dhawaajiyey in kooxda villa soomaaliya aanay awood u lahayn burinta heshiiska dekedda berbera ee ay kula jiraan imaaraadka carabta maamulka mutad ciro waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in dhammaan heshiisyada u dhexeeya somalilan iyo imaaraadku ay yihiin wax uu ku tilmaamay heshiisyo sharciya oo taabagal ah si kastaba ha ahaatee tallaabada ay kooxda riddada soomaaliya ku cayrisay xukuumadda riddada abudubay ayaa loo badinayaa inay uga sii darayso xaalkii horay u liitay ee kooxda riddada soomaaliya maleeshiyaad ku hubaysan gaadiid dagaal oo ka goostay maamulka ashadala dirirka ee puntland ayaa toddobaadkani ku biiray maamulka daacadda u ah kooxda riddada ee ka dhisan laascaanood maleeshiya ka tirsan maamulka ashadala dirirka ee puntland kuna qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa ka baxay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kuwaasi oo isku dhiibay kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte maleeshiyaadkan oo la ohan jiray danab kana mid ah maleeshiyada maamulka uu hogaamiyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa ka goostay maamulkaasi waxaanay gaareen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo uu ka dhisan yahay maamul riddo ah oo daacad u ah kooxda riddada ee maamul riddo ah oo daacad u ah kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho wasaaradda waxay ugu yeeraan gaashaandhigga riddada ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadkani ay qayb ka yihiin ciidankeeda kana soo goosteen garowe oo xarun u ah maamulka deni soona gaareen magaalada laascaanood dhankiisa taliyaha wata maleeshiyaadkani oo lagu magacaabo jimcaale ayaa hadal kooban oo uu warbaahinta siiyey markii ay soo gaareen laascaanood ku sheegay in maleeshiyadiisa ay amarkiisa ku shaqayn doonaan firdhiye oo ah madaxa maamulka riddada ee fadhigiisu yahay laascaanood waxay tani ku soo beegmaysaa xilli khilaafka kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashadala dirarka puntland uu cirka isku sii shareeray horeyna kooxda murtad xasan gurgurta u sheeganaysay in maleeshiya daacad u ah u joogaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka murtad deni walow uu sheegashadaasi iska diiday maamulkaasi maleeshiyaadkani ku biiray kooxda riddada soomaaliya ayaa horay mucaarad uga ahaa siciid cabdulaahi deni waxayna dagaallo uu dhiig ku daatay kula galeen magaalada garowe maleeshiyaad daacad u ah siciid deni wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku warramaya in dowladda riddada imaaraadka carabta ay bilowday in shaqaalaheeda iyo qalabkeeda militari kala baxda soomaaliya ilaa afar diyaaradood oo ah kuwa etoobiyan airlines ayaa soo caga dhigtay madaarka caasimadda waxayna halkaasi ka daabuleen shaqaalaha safaaradda xukuumadda abudubay sidoo kale garoonka muqdisho waxaa soo caga dhigatay diyaarad kale oo qalab militari ka soo daabushay magaalada kismaayo kooxda riddada soomaaliya ayaa sida ay wararku sheegayaan waxay dalbatay in la baaro shaqaalaha iyo qalabka militari ee imaaraadku daabulayo balse dhexdhexaadin ay sameeyeen dhinacyo kale ayaa lagu xalliyey xiisaddaasi arrintaani ayaa ka dambeysay markii toddobaadkani xukuumadda riddadu ku dhawaaqday in ay laashay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay dowladda imaaraadka carabta oo ay ku jiraan kuwo amni dhaqaale iyo difaac xukuumadda abudubaay ayaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay galaangal weyn ku lahayd arrimaha soomaaliya iyadoo sidoo kale samaysatay hogaamiyaal daacad u ah oo hadda ka soo horjeestay go'aanka ay kooxda riddadu ku burburisay xiriirkii kala dhexeeyey imaaraadka sida kuwa ka arrimiya deegaanada maamulada puntland iyo jubbaland maamulka saliibiga ah ee donald trump ayaa ku dhawaaqay tallaabo hor leh oo ka dhan ah soomaalida maraykanka maamulka trump ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ah ee loo yaqaano t b s ee la siin jiray dadka ka soo hayaamay deegaanada soomaalida taasi oo u fududaynaysa in kumanaan qof laga soo tarxielo dalka maraykanka xogayaha amniga gudaha maraykanka haweeneyda lagu magacaabo christian nowem oo arrintaani ka hadashay ayaa sheegtay in xaaladda soomaaliya ay hagaagtay islamarkaana aanay haatan buuxinayn shuruudihii soomaalida lagu siin jiray nidaamka t b s go'aankani oo u muuqda mid maamulka washington uu marmarsiyo uga dhiganayo tarxiilka soomaalida badan ee ku nool maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli taraam uu si cad u sheegay inuusan rabin in soomaalidu ay soo galaan dalka maraykanka nidaamkan ilaalinta kumeelgaarka ah ee t b s ayay dhicistiisu ku astaydsan tahay toddobiyo tobanka maarso wixii muddadaasi ka dambeeyana waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo barnaamijkaasi quseeyo uu maraykanka ka bixi doono haddii aanu helin aqoonsiyo kale toddobaadkan gudihiisa ilaa iyo laba ganacsade oo soomaali ah ayay kooxa burcada ku dileen gudaha dalka koonfur afrika mid ka mid ah ganacsatadaasi ayaa lagu magacaabi jiray cabdiqani hilowle cabdikariim burcad koonfur afrikaan ah ayaa lasoo wariyey inay ninkaasi ku dhex dileen goobtiisa ganacsi oo ku taalla tuulada green bushes ee duleedka magaalada bort elizabeth ee gobolka stringkab kooxaha dilkaasi geystay ayaana la soo wariyey inay goobta isaga baxsadeen ganacsadaha labaad ee soomaaliga ah ee dilkiisu uu toddobaadkani dhacay ayaa lagu magacaabi jiray muxidiin axmed nuur burcad koonfur afrikaan ah ayaa lagu soo warramay inay ku beegsadeen meherad ganacsi oo ku lahaa duleedka magaalada cabton kooxaha ayaa si la mid ah ganacsadihii hore markii ay dilka geysteen kadib goobta isaga baxsaday wax dhac ah oo ay geysteenna lama soo warin labadaani ruux waxay qayb ka noqonayaan saddex qof oo soomaali ah oo bishan janawari ee sannadkan cusub laba kun labaatan iyo lix lagu dilo gudaha dalka koonfur afrika taas oo muujinaysa sare u kaca ku yimid dilalka aan loo meeldayin ee sida gaarka ah loogu geysanayo soomaalida aad baad u mahadsantahay yaasir كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا
waa hagaag dowladda masar oo heshiisyo si weyn uga caraysiiyey maamulka abiy axmed la gashay eritereya iyo jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo deg deg ku gaaray jabuuti lana kulmay ismaaciil cumar geelle warbixin qodobkaasi daaran waxa aynoo eegayaan waryahaena xaaris cabdulqaadir xilli loolanka juqraafi siyaasadeed ee ka socda mandiqada geeska qaaradda afrika uu sii karaar qaadanayo marba marka ka dambeysa ay dowladaha etoobiya iyo masar wadaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed kuwaasoo sii xoogeystay wixii ka dambeeyey markii maamulka yuhuudda uu dal madax bannaan u aqoonsaday somalilan dowladda masar oo sii kordhinaysa cadaadiska ay saaraysa etoobiya ayaa la ogaaday inay qaaday tallaab ay si weyn uga cadhaysisay abiy axmed iyadoo heshiisyo qarsoodi ah oo istraatiiji ah la gashay dowladaha eritereya iyo jabuuti ila waraadyo ku sugan alqaahira ayaa the national u sheegay in masar ay si rasmi ah u qaadatay horumarinta dekado ku yaal geeska afrika gaar ahaan dekadaha eritereya iyo jabuuti si ay ugu kordhiso cadaadiskeeda ka dhanka etoobiya ee ku saabsan biyo xireenka annahda heshiisyada ayaa la sheegay in si hoose oo aamusan loo saxiixay waxaana sidaas ay masar ku heshay inay casriyeyso oo horumariso labada dekadood ee muhiimka ee casab oo ku taal eritereya iyo dooraale oo ku taal jabuuti sida alwaaladadu sheegayaan heshiisyadan oo ah kuwo dowladda masar ay ku xoojinayso awoodeeda waxa ay dhigayaan in la dhiso meelo gaar ah oo loogu talagalay inay kusoo xirtaan maraakiibta dagaalka waxaana sidoo kale ogolaanayaan in meelahaas la geeyo ciidamo militari oo masaari ah oo heer sare ah balse tiradooda ay yar tahay labadan dekadood ee masar oo loolaheeda cadayska etoobiya ay u adeegsanayso ayaa ku yaal meel u dhow marinbiyoodka baabulmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas waxaana heshiisyadan haddii ay siday tahay u dhaqan galaan halis ku yihiin dowladda etoobiya taas oo xuduud la leh eritrea iyo jabuuti waxaana la ogyahay in ay si weyn ugu tiirsan tahay dekadda dooraale oo ay kala soo degto badeecadaha eelawaradada waxa ay sheegayaan in masar oo xiriir siyaasadeed iyo sidoo kale mid militari oo xoogan la leh labada dowladood ay heshiisyadan ku dhisi doonto kaabayaasha dhaqaale ee labada dekadood si ay maraakiibteeda uga hesho shidaal iyo sahay gaar ahaan kuwa taabacsan ciidankeeda badda ee koonfureed maraakiibta quusa kuwa ciidamada daabula iyo diyaaradaha qumaatika u kaca heshiiska masar iyo jabuuti ayaa si gaar ah loo xusay inuu dhigayo horumarin lagu sameynayo shabakada wadooyinka ku xera dekada dowraale maadaama etoobiya oo aan lahayn bad tan iyo markii eritereya ka gooday kun sagaal boqol sagaashan saddexdii ay ku tiirsan tahay dekadaas oo ay ku gaarto badda elowradi xog ogaal ah oo arrintan si dhow isha ugu hayey ayaa sheegay in heshiiska dhanka eritereya oo si qarsoodi ah loo saxiixay uu dhacay intii lagu gudi jiray booqashada madaxweynaha xukuumadda asmara asiyaas afaweerkii uu ku tegey kaahira dabayaaqada bishii oktoobar labada kun shan iyo labaatankii halka heshiiskan lala galay jabuutina ay ka wada xaajoodeen oo soo gebagabeeyeen saraakiil sare oo masaari iyo jabuutiyaan ah ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo si weyn uga carooday heshiisyada masar ay ku cadaadinayso ayaa dhowaan safar ku tegay jabuuti wuxuuna halkaa kula soo kulmay ismaaciil cumar geele oo ah madaxweynaha jabuuti iyagoo ka wada hadlay arrimaha ganacsiga iyo isaadka etoobiya waxaa in ka badan hal sano muddo hadda laga joogo ay ku jirtay oloole ay ku gaarayso badda cas balse masar iyo dalal kale oo xeebaha badda cas ka tirsan ayaa si weyn u diiday damacaasi arrinta hadda soo korortay ee heshiiska masar ayaa nala sheegayaa inuu colos hor leh ku noqon doono etoobiya maadaama ay masar fadhiisan doonto dekadda dooraale oo ay si weyn ugu tiirsan tahay iyo tan casab oo ay ku goodinaysay inay soo ceshan doonto iyadoo ay soo ifbaxeen dhaqdhaqaaqyadaasi alqaahira ay waddo ayaa toddobaadkan waxaa mar kale soo ifbaxay khilaafka ka dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta marka la joogo halkan abudabi waa saaxiib muhiim u ah abiy axmed ridwaan xuseen oo ah taliyaha sirdoonka xukuumadda adis ababa ayaa fariin uu ka siday abiy gaarsiiyey madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan gurguurte isagoo ka codsaday in uu hoos u dhigo galaangalka masar ee dalka islamarkaana la khafiifiyo xiisada kala dhexeysa imaaraadka carabta dowladda imaaraadka ayaa inta badan gacanta ku heysay dekadaha gobolka jabuuti oo hore looga soo eriyey d b wold ayaa waxay hadda dekadaha ku wareejisay masar kooxda riddada oo hadda burisay heshiisyada imaaraadka ayaana la ogeyn cidda bedeli doonta iyadoo falanqeeyayaasha ay sheegayaan inay dhici karto in doorkaasi ay buuxiyaan dowladaha masar iyo sacuudiga aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal welina waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana aan eegno dhanka iyo wilaayada baay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay oo tartan aqooneed heer sare ah u qabtay ardayda wax ka dhigata xarumaha waxbarasho ee degmada buulafulaay ee wilaayada baay waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أم أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي degmada buulafullay waxaa sannad kasta bisha rajab si joogto loogu qabtaa tartan loo qabanaya ardayda uu soo qabanqaabiyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada baay kaasoo ay la socdaan abaalmarino dhiirigelin ah waxaana lagu qabtaa xarunta madarasada alfurqaan tartankan oo ah mid waxbarasho iyo tarbiyo isugu jira ayaa socda muddo shan sanno waxaana markii ugu horrayse la bilaabay sannadkii kun afar boqolsaddexiyo afartankii hijiriyada intii uu socday tartanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan taasoo muujinaysa horumar iyo taya sii kordhaysa sannad walba oo ay la nool yihiin jiilka soo koraya ee wax ku barta xarumaha tacliimiga ah ee degmada buulafullaay tartanka waxaa si wadajir uga qayb gala afar mu'asaso waxbarasho oo ka furan buulafullaay kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada tarbiyada iyo tacliinta waxaana ay kala yihiin dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare iyo macadka barashada culumta sharciga iyo maadiga ee qurduba tartanka sannadkan waxaa si rasmi ah loogu daafuray ardayda dugsiga sare iyadoo tartanka loo kala saaray wiilal iyo gabdho si loo helo cadaalad iyo hufnaanta tartan lagu wada qanco haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya waxaa ka warbixiyey maamulaha dugsiga sare ee fulay isagoo dhammaan soo dhoweeyey mas-uuliyiinta ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan dadweynaha haadari haddii haadan lahaayeen walaayada haddii haadan lahaayeen nuqabada iyo salaadiinta waalidiinta iyo ardayda jamiican dhammaantiin maysin lanaa marxaban bikum ilaahay subxaanahu wa tacaala may weyddiisadaanahe camalka intiisu noo aqbalo intaas kadib walaalayaal geeka mayu ahaa maalin arbaace taariikhdani iyo ka beeganta bil iyo toddobaad ama rajab kun afar boqol afartan iyo toddoba wakhtigana waa bacda salaati alcasru ma insha allahu tacaala haddii ilaahay ogolaado inti ku bilaabo doona minin ku bilaawda doone musaabaqa makaanka musaabaqada iyo ka dhiahaytona mayu ahaa madarasatu alfurqaan alasaasiya walcidaadiya musaabaqadana may dhahmaro doontay haddii ilaahay raalle ka nagadu ardayda walkubaradaasu madaarista nidaamiga iyo macaahidda islaamiga walaayatu baaya alislaamiya gaar ahaan degmada buulafullaay oo ah maqarka gobolka musaabaqadana waa musaabaqa sannad kasteeba la qobadaw oo dhahmaraasu ardaydu musaabaqada sannadkan insha allahu tacaala may dhahmaro doontaha dugsiga sare iyo dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo maachad qurduba maalinta arbaade ee maalinta khamiiste ee iyo maalinta jimaada insha allahu musaabaqadana dhihi doonta maynan ka horreeye insha allahu musaabaqada qeybtii hore qaado doonee dugsiga sare dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose ee qurduba insha allahu ha kiiga doonaan hoo ilaa hero afartaas qeyboodoo tartamo doonta doorkii inka horreeyey dugsiga sare insha allahu yaniin bilaawda doona walaalayaal ha dhowaada markale iyo markale eed ieedaan ka faraxsana insha allahu tacaala haadarowkin sidaas oo kale ardayda maylanaa jazaakum allaahu khayr nidaamkiin laazimo insha allahu tacaala majmuuco kaste oo tartamahaytu maylinku baahanya nidaamka intii laazimtu biidni illaahi ilbaari su'aalo insha allahu tacaala ardayda la weyddiiyi doonu waa tumiisiyeed su'aalood ka hor tartanka guddiga loo xil saaray musaabaqada ayaa soo gudbiyey nidaamka tartanka iyo qodobada mamnuuca ka ah inta ay socdaan weydiinta su'aalaha waxaan rabnaa marka dhowr qodob inaan sheegno ee ugu muhiimsan oon looga maarmin musaabaqadan socoto bilaaweeda ilaa dhammaadkeeda insha allah tabaaraka wa tacaala waxaa ugu horreeyo walaalaha mutasaabiqiinta dhaqsamayo waa inay ilaaliyaan muddada looga talagaliyo la sheegi doono haddii ilahi subxana watacaala qadaro waxaa kaloo ka mid ah inay iska ilaaliyaan ay iska fogeeyaan teleefon wax la dhaha aana lagu arkin waxaa xigo ee warqad ama kitaab ama samaacat aludun ama airfonka sidii loo yaqaano waxyaabahaasoo dhan inay ka fogaadaan eegana waa loo dardaarmayaa oo mamnuucaadka waa waxaan sheegaya maana tan kale xigto waxaa waaye kalaamka inay iska dhaafaan hadalka inay iska dhaafaan hadalkaas oo ka baxsan shuurada ayaga u dhexayso iyo wixii xigoo hadalba lagu tilmaami karo xitaa ishaaraadka iyo wixii kaloo la mid ah waxaa kaloo xigo inay shuureeyaan intaysan qof soo dirsan horteeda dee wax ayaga anfacaya waa nidaamkii qorshaha aan wadanana wax badan u tari doono waxa xiga waxaa waaye deganaan iyo ixtiraam aan isu dardaarmayna dhinac kastaba macna dadweynaha eegana waxaan u dardaarmaynaa si fiican eegana ee huduuga ee dhallinyarta yaryarka ah oo na daawanayso kale ee jaanibka dhinaca kale markaan fiirino iyo walaa bulshada weyn dhammaanteed dhammaan waxaan u dardaarmaynaa inay eegana deganaanta ay ku dadaalaan intaas ayaan dhihi lahaynay muddada insha allah wakhtiga su'aalaha sida badan waxaa waaya waa hal daqiiqo su'aalo qaar ayaa jiri doona insha allah markii la gaara la sheegi doonaa ayagana ee ka baxtan halkaa daqiiqa wax looga dari doono waa arki doonaa ayagana markaan tagna sheegi doona haddii ilahi subxana wataala qadaro intaasaan leenahay marka
شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسا ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaabisugoodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigayeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajaynayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuur maxamed miyow majmuucadka socda cabdulaahi ibnu camar ibnu caas insha allah guula rajaa bismillaah alxamdu lilaah magacayga ku bilaabaa ziyad abdiraxmaan cabdiqaadir majmuucadan ku socona waa cabdulahi ibn cabaas alxamdulilah maanta shucuurkeena aad iyo u sareeyaa allah subxana wa tacala ha karija inuu qaybta wiilasha dugsiga sare waxaa u kala tartamayay majmuucaadka cabdulaahi ibnu cabbaas iyo majmuucada cabdulaahi ibnu cumar waxaana halkaas ka muuqanayay ujeeddooyin la mahdiyey oo diiradda saarayay in la xoojiyo aqoonta iyo thaqaafada diineed ee ardayda tartanka wuxuu ku socday nidaam hufan oo ay ka mid yihiin weydiinta su'aalaha bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu rasuul lah wabacad su-aasheenna ugu koowaad waxay ku wajahan tahay majmuucatu cabdulaahi ibni camr ibnalcaas waxaan filayaa inay diyaar yihiin su-aashu waa su-aal towxiid ah waxay leedahay maa hiya alcalmaaniyatu waan filayaa su-aashiina isfahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا ayaa majmuucatu cabdulaahi jawaabta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacay maxamed nuur macalin aadam majmuucadan ku socod cabdulaahi ibnu camr alcaas taan la tartamaya cabdulaahi ibnu cabaas su-aalo jawaabtayo baan iskaday alcilmaaniyatu hiya faslu diini can alxayaa waayahay ee, su'aalii insha allahu jawaabo dhiibeen majmuucadan jawaabo dhiibtay biidn illaahi albaari jawaabta saxwa mase qalad lajnatu taxkiim bismillahi alxamdu lilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacda ee jazaahu allahu khayran majmuucada cabdulaahi ibni camr waxaa u soo kacay arday ka tirsanaa soo kacay suu ugu jawaabo su-aasha la weydiiyo ahayd maa hiya alcalmaaniya su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah allahu akbar allahu akbar
waa bismillaah majmuucatu cabdullaahi ibni cabbaas su-aashiina koowaad dhagaha u fura su-aashiina si la mid ah waxay u dhacaysaa sida tan maa hiya dimuqraadiyatu waan filayaa su-aashiinaad fahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لا عبد الشكور عبد الرحمن يونس مجموعة عن كصاد عبد الله بن عباس أنا ترتمي عبد الله بن عمرو بن عاص سؤال جوابتي دين اسكدي الديمقراطية هي نظام سياسي يعتمد تحكيم إرادة غالبية الشعب majmuucada cabdulaahi ibni cabbaas su-aala la weydiiyey arday uu soo kacay jawaabtuu ka bixiyey mid saxba ama su-aashaasoo ahayd maa hiya dimuqraadiya su-aasha jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa la soo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda ku guulaystay iyo majmuucada ay guusha raacday Ee, jazaakum allahu khayran laba majmuuca meeshaan ku tartantay saad arkayseen idinka dhanba shaahidiinaad aheedeen wax meesha ka dhaca waad u jeedeen Ee, laba qofna haddii is hor istaagaan ama wax ay isla qaybsadaan ee, ayagoo mid kasta jecel inuu asaga horumar ama barnaamijkaas ku guulaysto hal un baa heli jiray marka ee, labadii majmuuca galabta tarjiix looma baahan su-aalaha la weydiiyey mid kasta waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood ayaa la weydiiyey majmuucada cabdulaahi bni camr waxay ka jawaabeen shan su'aalood ay ka jawaabeen halna ka faa'iidaysi ahaanay u heleen saas darteed marka shan haddii laba lagu dhufto waa toban hal ku dar toban iyo koo waayo majmuucada cabdulaahi bni cabbaas ayagana waxaa la weydiiyey sagaal su'aalood saas oo kale waxaa hareer maray ilaa laba su'aalood aysan ka jawaabin waxayna ka jawaabeen toddoba su'aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halka faa'iidaysi aan ay u heleen ugu dar waxay heleen shan iyo toban kolley farqiga u dhexeeya waa la ogaan karaa majmuucada kalena eegan iyaysan niyijabin meesha wixii lasoo bartay in lasoo bandhigo dadka la wadaaga macalishaahid intaas ahayd nimanka kalena cudbiyuusan gelin majmuucada soo guulaysatay marka ha isdiyaariyaan dad kale ayaa sugaayo intaas ayaan dhihi lehna jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum
شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس النف فيه عذب المنهل يا أمتي kadib marka uu dhammaaday tartankii wiilasha waxaa xigay qaybta gabdhaha dugsiga sare waxaana ku tartamayey labada majmuuco ee kale ah nusayba bintu kacab iyo majmuucada asmaa bintu cumays soo bandhigid diyaargarowgooda kadib waxaa si toosa loo gudagelay weydiinta su'aalihii tartanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ka socda majmuucada nusaybata binti kacab maanta waxaa ku faraxsannahay musaabaqada naloo qabanayo waxaana rajaynaynaa guul insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ka socda majmuucada asmaa bintu cumays tartamaan majmuucada nusayba bintu kacab weliba rajayahayna guul insha allah su-aasha ugu horeyso waxaa nasiib u yeeshay majmuucatu nusayba bintu kacab su-aashiina koowaad aad nasiibku u yeelateen waa su-aal xadiis ah waxay u dhacaysaa sidatan maa huwa albannu waan filayaa su-aasha inaad fahamteen waad ka soo warceli doontaan insha allah
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا magacaygu waa marwe aadam xasan majmuucadan ka tirsanaya nusaybat ulmaasaniya su-aashan jawaabteedaan isku dayay almanu huwa ataxadud bimaa acdaa xataa yabluqa dalika almucdii fa yu-addiihi bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda su-aasha la weydiiyey oo arday ayaga ka mid uu soo kacay jawaabtuu ka bixiyey waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo majmuucata asmaa su-aashiina koowaad dhankiina dhagaa furo waa su-aal iyadana xadiis ah waxay u dhacaysaa sidatan maa huwa aladaa waan filayaa su-aasha inaad fahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا bismillaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacii waa sumeeyo cumar majmuucadan ka tirsanaya asmaa bintu cumays majmuucahan la tartamaya nusaybata bintu kacab asabu altadaawul watashaki majmuucad asmaa bintu cumays jawaabtay bixiyeen waa jawaab aanan ahayn mid khalad ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waaya bismillaah majmuucatu nusayba bintu kacab su-aashiina labaad dhagaha u furo waa su-aal maadada fiqiga ah waxay u dhacaysaa sidatan ما الفرق بين الضمان والكفالة وانفلي أسواشين فهمتين وأتكسر ورعي دونتان إن شاء الله
سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu maayadheerow ramlo maxamuud oo kasocota majmuucata nusayb oo la tartamayta majmuucata ismaa su-aalan jawaabteedan iskaday addamaan iltisaamu dayn alkafaalatu iltisaam biixdaari mudayin majmuucada musayba binti kacab su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waaya bismillah majmuucata asmaa bintu cumays su-aashiina labaad dhagaha u fura waa su-aal ka socota maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sidatan maa hiya alxawaalatu isdiraaxan waan filayaa su-aasha inaad fahamteen oo aad ka soo warceli doontaan insha allah سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anoo magacaya ii farxiyo cali cabdulaahi majmuucan ku socda asmaa bintu cumays مجموعة ترتمى نصيبة المازنية جاوبت سؤال ويد جاوبت دنس كدي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى majmuucatu asmaa bintu cumays su-aashii labaad oo la weydiiyey jawaabay ka bixiyeen jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo allahu akbar
رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسا ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤمنة gabdhuhu iyagana waxay muujiyeen aqoon dadaal iyo karti sare taasoo ay si weyn ugu riyaaqeen guddiga macallimiinta iyo dadkii ka soo qayb galay la socodka tartankaas xiisaha badnaa ugu dambeynna guddiga ayaa shaaciyey natiijada tartankii gabdhaha dhex maray majmuucada ugu horreysay oo maanta nasiib u yeelatay su-aasha in lagu bilaabo waxay ahayd nusayba binti kacab almaaziniya Ee, waxaa la weydiiyey sagaal su-aalood sagaashii su-aalood waxay ka jawaabeen ee, toddoba su-aalay ka jawaabeen oo jawaab saxay ka bixiyeen labana way hareer marteen su-aal kastana waxaan ku saxaynay laba darajo laba haddii toddoba lagu dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban darajo kadib hal su-aala faa'iidaysa ahaan ay u heleen hal daraja looga daray ay ku heleen ay ku guulaysteen waxay heleen shan iyo toban darajo asaliida tarjiix hal su-aala kaga soo aadi way ka jawaabeen aydana waa looga daray aydana waxay heleen marka isku duduub marka la isku soo aruuriyo darajaadkooda waa toddoba iyo toban majmuucada kale ee asmaa binti cumays aydana waxaa la weydiiyey sagaal su-aalooda la weydiiyey sagaashii su-aalood waxay ka jawaabeen ayagana toddoba su-aalood labana way hareer martay hal su-aalna waxay u heleen si ka faa'iidaysi ah marka toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban hal ee, ka faa'iidaysi ahna ay u heleen ugu dar waa shan iyo toban su-aashii dambe ee asalida tarjiixa ahna way hareer martay saas darteed marka majmuucada koowaad Asma- nusayba waxay keentay toban iyo toddoba darajo majmuucada asmaana shan iyo toban darajo laba dhibcood ayay guusha ku raacday gabdhihii ku tartamayey magaca majmuucada nusayba bintu kacab sidaas darteed waxaa fiinaalaha tartanka isku arki doona labada majmuuco ee kale ah cabdulaahi ibnu cabbaas oo dhanka wiilasha ka soo gudbay iyo majmuucada nusayba oo dhanka gabdhaha ka soo gudubtay tartankan uu qiimihiisa sarreeyo ee sannadkan laga daafuray degmada buulafulay ayaa la rajaynayaa inuu noqdo mid guul iyo horumar leh kuna reebo saamayn togan ardayda iyo bulshada magaalada intaba سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد
ارجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisela aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هادينا طالت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد